بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل وأما إن أما إن وأخواتها إيا ولا لهد فإنها تنصب الاسم اسمك أي النسبسا وترفع الخبر خبر كان وين نسبسا إيه وين رفعسا وهي إن يا ولا لهد وحوي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل وإن يا ولا لهد إن باب كان أصل أيضا باب كان آبوا وحكلا أيضا أيضا رأسيه إن يا أن labadooda waxay faa'iideeyaan towkiid inna iyo anna waxay faa'iideeyaan towkiid laakinna waxay faa'iideysaa istidraag iyo ka daba tag waa u tegi doonaa tusaalaheeda wa ka-anna waxay faa'iideysaa tashbiih laba shay oo laisku shabahayo laisku ekeysiinayo walayta waxay faa'iideysaa tamani walacalla waxay faa'iideysaa taraji wax la rajaynayo lacalla taraji rajaynay faa'iideynay wuxuu yihi wamaa ashbaha dalik iyo wixii arrimahaa shabaha walacalla taquul waxaa leedahay ina zaydan zayd qaa'imun waa mid taagan walayta camran camrna ma ahaan walayta camran jeclaan lahaaya waay macnaha tamani waay inuu camar ahaado shaakhisun mid soo muuqda oo xaadira wamaa ashbaha dalik iyo wixii shabaha wa macnaa ina wa ana atawkiid buy macnaha ina wa ana waa tawkiid walaakina laakinana waa lilistidraag waa ka daba tag wa kaana kaanana waa litashbiih walayta litamani walacala litaraji watawaquc intaba sheikhaa sheegay waayahay ina wa akhwaatuhaa horaa waxaan usoo marnay cawaamisha gelaysa cala almubtada'i waalkhabar inay saddex qaybood yihiin kaana wa akhawaatuhaa inna wa akhawaatuhaa danantu wa akhawaatuhaa mar walba baabka u dambeeyan soo marnay iyo midka aan marayno waa inaan isku xirno wixii calaaqaahee ka dhexeeya oo maskaxda dib loo celiyo waxaan hore usoo marnoon usoo qaadannay mubtadayo khabar kadib waxau sheikhu noo sheegay inay jiraan cawaamil gelaysa mubtadaha iyo khabarka cawaamishii inay saddex qaybood yihiinna waa noo sheegay saddexdii qaybood meeqaan ka soo qaadannay hal qaybaan ka soo qaadannay kaana wa akhwaatuha waana soo marnay shaqada ay qabtaan tarfacu lisma wa tansibu alkhabara shaqadaasay leeyihiin cawaamisha gelaysa cala almubtada'i waalkhabar saddexdii qaybood ay u qeybsamayeen qaybtii labaad waa inna wa akhwaatuhaa waa inna iyo walaalaheed inna iyo walaalaheed shaqadoodu waa maxay wuxuu yidhi fa innahaa inna iyo walaalaheed tansibu lisma wa tarfacu lkhabara isimka ayay nasbisaa inna iyo wixii la socda khabarkana way rafciyaan maxay cagsi ku yihiin ay ka soo horjeedaan kaana wa akhwaatuhaa kaana wa akhwaatuhaa waxaan soo marnay inay isimka rafciyaan kubaana isimka inay rafcinayaan kubaana isimkay nasbinayaan waxaan soo marnay kaana wa akhwaatuhaa inay khabarka nasbinayaan kubaana khabarkii ayay rafcinayaan idan waa cagsigii waay sidaan kaanay walaalahii shaqadii ay qabanayeen ayay cagsi ku yihiin inna wa akhwaatuhaa isimka way nasbiyaan khabarkana way rafciyaan markuu qofka icraabaayo inna ama kaana iyo wixii la mida marka hore waa inuu niyadda ku haayo shaqada ay ka qabanayaan isimkii khabarka oo masalan haddii aad tidhaahdo inna zaydan qaa'imun waxaad ogaanaysaa zaydan inuu yahay isim maxaan ku ogaanaynaa waxaan ku ogaanaynaa inna isimka way nasbisaa zaydna hadda waa mansuub khabarkana way rafcisaa qaa'imunna hadda muxuu yahay waa khabarkiio marfuuca mar walba shaqada qalbiga ku hay marka icraab laguu diro ama icraab lagu yidhaahdo waa inaad fiiriso laakiin khabarkii haddii aad tidhaahdid khabarkii mid marfuuca waa khabaru inna sax miya inaad tidhahd mid marfuuca waa khabaru inna yani waxaan ka wadaa mid mansuuba inaad tidhahdo waa khabaru inna waa nasbisan yahay waana khabaru inna sax miya ma aha inna khabar ma nasbise way rafcisaa waa inaad sidaa maskaxda ku hayso inna khabarka ma ma nasbise way rafcisaa waxa ay ina nasbinaysa waa maxay waa isimka inaad mid marfuuca tidhaahdo waa ismu inana sax maaha maxaa yeele waxaad ognahay in qaacidadu ay tahay shaqada ay ina qabanaysahay inay isimka nasbinayso isimkan ay nasbinaysa hadda asal ahaan muxuu ahaa cajal kadib ha loo celiyo asal ahaan muxuu ahaa mubtada u ahaa ilan cawaamishaani mubtadadii khabar ay galeen soo maa asal ahaan mubtada buu ahaa khabarka hadda ina loo tiirinaayo asal ahaan yaa loo tiiri jiray mubtadaha loo tiiri jiray idan nawaasikday ka mid tahay ina iyo walaalaheed nawaasikda bedelaya mubtadaha iyo khabarkay ka mid tahay bedelka ay samaysay waxaa ka mid a isimkii ama mubtadihii marfuuc ahaan jiray hadda waxay ka dhigtay mansuub inay walaalaheed way nasbiyeen mubtadihii asal ahaan marfuuca ahaa ayaga mansuubay ka dhigeen way nasakhay xukunkii hore khabarkii asal ahaan marfuuca ahaa maxay ka dhigeen inay walaalaheed khabarkii asal ahaan marfuuca ahaa oo mubtadaha u iska lahaa maxay ka dhigeen inay walaalaheed khabarka miya mansuuba khabarkana marfuuc waay maxay marfuuc ka dhigeen marfuuc walba marfuuc soo maahayn laakiin rafcadu waa ka duwan tahay rafcadii hore rafcadan dambe yaa wata inay walaalaheeda wata rafcadan dambe inaya walaalaheeda wata ma aha midkii mubtadaha keenaaya maaha midaa mid lamida shala kaanaan kusoo marnay oo waxaan idhi isimka markay rafcinayso awalba marfuucu ahaa hadduu qofu yidhaahdo maxaan leeyahay rafcadan rafcadii hore maaha rafcadan waa mid kaana ay wadato haddana waxaan leenahay rafcada khabarka saaran khabaru ina waa mid ay inayo walaalaheed wataan ma aha rafcadii hore mubtadaha calaa kulli xaal nasqigu wuxuu galay mubtadaha iyo khabarka labadaba nasqigaa ku dhaca marka ina wa akhawaatuhaa shaqada ay qabtaan waxa weeye tansibu lisma wa tarfacu lkhabar waa camalkay qabanayaan waa kuu tiriye marka iyad ayaday walaalaheed wuxuu ku yidhi waa ina iyo anna inna iyo anna macnahoodana sheikh waa sheeg wuxuu ku yidhi waa litowkiid waxbaa lagu adkeeyaa wakaa walaakina wakaana walayta walacalla kuwaasa waxaa la yidhahdaa inna wa akhwaatuhaa intaan maxay qabanayaan shaqada ina ay qabatay qabanayaan tarfacu lisma tansibu lisma wa tarfacu lkhabara tusaalow keenu wuxuu yidhi taquulu waxaad leedahay inna zaydan qaa'imun zayd waa mid taagan inna markaad icraabayso waxaad leedahay xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu lisma wa tarfacu lkhabara zaydan waa ismuha waa ismu inna waa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fii aakhirihi qaa'imun waa khabaru inna waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii aakhirihi walayta camran shaakhisun camar muu ahaado shaakhisun shaakhis luqada carabiga laba macnaa loo ku fasiraa bimacnaa daahib oo ah mid tegey iyo bimacnaa xaadir oo ah mid jooga layta camrun camar muu layta camran camr muu ahaado shaakhisun ay xaadirun mid xaadiroo muuqda muu noqdo saasaan jeclaan lahayo ama waxaad dhihi kartaa layta camran camar muu ahaado shaakhisun ay daahibun mid tegey aydan oo ku macnay kartaa layta sheikha muxuu nagu yidhi maxay faa'iidaysaa buu yidhi waa litamani soo maa waxaan leenahay layta waa xarfu tamanin wa nasbin waa xaraf tamani iyo nasbo faa'iideynaya tansibu lisma wa tarfacu lkhabara waa min akhawaati inna camran waa ismuha waa mansuuba calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fii aakhirih shaakhisun waa khabaruha waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu fii aakhirih wamaa ashbaha dalik tusaale lama dhamayn karo laakiin tusaalaha maxaa loo keenaya in wax lagu fahmo un iyo wixii shabaha buu yidhi wa macnaa ina wa anna ina iyo ina ina iyo anna macnahoodu waa litowkiidi adkayn wa carabtu ina iyo anna markay isticmaalayaan waxbay ku xoojinayaan asalka labadan kelimadood waxay ugu talagaleen towkiid iyo adkayn oo markii la leeyahay inna zaydan qaa'imun oo tusaaluhu shiiku noo keenay markii ina laga saaro maxay noqonaysaa zaydun qaa'imun markaas waa maxay zaydun waa mubtada qaa'imunna waa khabar intaysan ina gelin ka hor qofaad u sheekaynaysaa waxaadna rabtaa inaad qofkan u sheegto in zayd taagan yahay markaadan rabin wax tawkiida inaadan gelin oo tawkiid oo dhan aad ka dayso waxaad leedahay zaydun qaa'imun zayd waa taaganya marka intaad tiraahdo qofkii xoogaa waxaad ka dareentay inuu shaki ka muujinayo khabarka aad sheegayso ama uusan kalsooni weyn kusii qabin warka aad sheegayso markaasaa waxaa rabtaa inaad u adkayso in zayd uu taagan yahay arrintaasuna ay tahay mid jirta markaas maxaa u baahanaysaa inaad geliso inna ayaad gelinaysaa inna warka ah zayd inuu taagan yahay xoojinaysaa ta'kiidka saasaa laga wadaa way adkaynayan way xoojinayan markaasaa waxaa leedahay inna zaydan qaa'imun zayd waa mid taagan innadaan hadalkan hadda maxay u kordhisay ta'kiid iyo xoojin waxay adkaynaysaa khabarkaasi inuu yahay mid saxiixa aada sheegayso tawkiiday marka carabta u keenaan waxay yidhahdaan marka tawkiidaadkaa dheer heer mara marka hore inaa la geliyaa hadduu qofka xoogaa aad ka dareento inuu weli ku qanci la-yahay laamaad u raacinaysaa inna zaydan la qaa'imun waad leedahay laamaad khabarka gelinay inna zaydan la qaa'imun laamta ayaduna tawkiiday faa'iideynay laba tawkiid waay hadduu weli shaki bixi waayo wallaahi yaad ugu xoojinay dhaar dhaartu waa ta'kiid iyo xoojin waa intaas kaadi hadduu kaa diido hadda meel kaloo loo dhaafo ma laha saddexdaas tawkiiday carabta mariyaan hadalka marka la rabo qofka in laga dhaadhiciyo oo loo adkeeyo loo xoojiyo in khabarkaas uu jiro midda koowaad ee darajada koowaad waa in inna la geliyo marka waan midda hadda uu sheikhu ka hadlayo uu leeyahy inna iyo anna tawkiiday faa'iideynayaan inna zaydan qaa'imun zayd waa mid taagan inna waxay faa'iideynaya tawkiid annana sidoo kale waa waxay faa'iideynaysaa tawkiid walaakinna laakinana waxay u sugnaatay buu yidhi lilistidraag istidraag iyo ka daba tag laakina waa lilistidraag istidraag maxaa laga wadaa istidraag waxaa loola jeedaa ka daba tag warkii ou qofku u malaynayo inuu si qaldan u fahmo ayaa laga daba tegayaa oo laga hor istaagaya istidraagaasi wuxuu faa'iideynayaa sida qofka u malayn lahaa inaad ka celiso waxaad leedahay matalan zaydun jaahil zayd waa nin jaahila waa jaahil markaad tidhaahdo jahliga iyo xumaantu inta badan waa isla socdaan sida qaalibka qofku markuu jaahil yahay xumaantuna waa u nugul yahay markaad tidhahdo waa jaahil qofkaad la hadlaysood warka aad u sheegayso waxaa usoo daadegaya inuu qof xun yahay zayd markaad jahli ku sifayso waxaa usoo degdegaya markiiba inuu yahay qof xun inuu yahay markaasaa leedahay laakinahu saalixun laakiin zayd waa nin saalixa jaahil ba ha ahaade eh waa nin saalix oo mukhaalafaadka iyo macaasida iyo xumaanta iska ilaaliya kelimadaada ahayd waa jaahil ayaad istidraac ku samaynay iyo ka daba tag maxaad uga daba tegaysaa markaad tidhahdo waa jaahil qofkaad la hadlaysa maxaa usoo degdegaya inuu nin xun yahay xumaantaas qofka usoo degdegaysaad ka difaacaysaa saa leedahay laakinahu ha yeeshee saalixun waa nin wanaagsan zayd waa nin saalixa laakina markaa maxay faa'iidaysay istidraag istidraag waxaa la yidhahdaa waa ka daba tag warkaagi horead ka daba tegaysaa wax ka soo goynaysa waxbaad ka reebaysaa laakinahu markii la yidhaahdo hada ku jirta laakinahu maxay noqonaysaa waa ismu laakin wa waa ismuhaa waa damiir mutasil mabniyu cala dami fi maxali nasbin ismu laakina saalixuna waa maxay saalixuna waa khabarkeeda marka laakina istidraagaasay faa'iideynaysaa wa kaanna kaanna litashbiihi bay u sugnaata wey kaanna ayadu waxay faa'iideynaya tashbiih wax laisku shabahayo kaanna zaydan asadun zayd waxaad moodaa asadun libaax zayd waxaad moodaa libaax libaaxu shabahaa kaanna zaydan asadun zaydan waa maxay waa ismuhaa ismu kaanna asadunna waa max waa khabarkeedii kaanana hadda maxay noo faa'iideynaysaa tashbiihay noo faa'iideynaysaa oo zayd ayaan waxaan ku shabahnay libaax xagga looga shabahayo waa maxay waa min xaysu shajaaca waa geesinimada ma ahan xayawaankii libaaxaha ayuu u egyahay suurad ahaan lagama wado suurad ahaan uma eke eh xagga geesinimada iyo shajaacada w walayta laytana waxay u sugnaatay litamanii tamani ayay u sugnaatay wax la tamaninayo la jeclaysanayo tamaniga waa wax la jeclaysanayo oo qofka uu rabo sida ka qowli rajul layta shabaaba caa'idun jeclaan lahayaa dhallinyaronimadu inay soo noqoto nin waayeelaa dhahaya macnaha wuxuu tamaninayaa ou jeclaysanayaa in dhallinyaronimadii ay soo noqoto layta shabaaba caa'idun tamani waxaa faa'iideynaya layta layta camran shaakhisun sheikhaa noogu tusaaleeyey laytahu sakata waa xadiid abi bakra radia allahu canhu markuu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir qaluu bala ya rasuula allah qaala alshraaku biاllah wacuquuqu اlwaalidayn wa kana mutaki'an fajalasa faqaala alaa waqowlu الzuur washahaadaة الzuur fama zaala yukariruhaa xataa qulna laytahu sakata ilaa aan dhahna laytahu sakata alla mu iska aamusa nebiga alay slatu slaam waxaan jeclaan lahayn inuu nebiga aamuso saas laytahu sakata laytadaas maxay faa'iideynaysaa tamani saxaabadu maxay tamaninayaan inuu nebiga aamuso calayhi salaatu wasalaam waxay lein waa fahmna warkii rasuulka ee muu nebigu iska macnaa waxay uga naxariisanayaan ku celcelinta badan ayay uga naxariisanayaan rasuulka calayhi salatu wasalaam marka leyta waxay faa'iidaysaa waa tamani waxa la tamaninaayo mar waxay noqon karaan waxay suuragal tahay in la helo marna mararka qaar waxay la tamaninaya waxay noqonayaan waxaan suuragal ahayn in la helo labadaba tamaniga waa ku dhacaa tusaalooyinka hadda aan sheegnay labadaba waa ku jiraan midka shiiku sheegay leyta camran shaakhisun wax dhici kara soomahan camar inuu noqdo mid xaadira oo wax dhici kara waxa la tamaninaya marka waa shay dhiciddiisu ay suuragaltaa laakiin leyta shabaaba caa'idun suuragal ma taha dhallinyaronimo ma soo noqonaysaa markay tagto kadib ma soo noqonayso idan tamanigu wax la rajaynaayo soo noqoshadooda iyo waxaan la rajaynayn labadaba loo isticmaala calaa kulli leyta tamaniyi faa'iideyna ayay faa'ideyneysaa walacalla lacallana waxay faa'iideyneysaa liltaraji waatawaquc lacalla waxay faa'iideyneysaa liltaraji taraji bimacnaa wax la rajaynaayo oo la jecel yahay inay dhacaan watawaquc iyo wax la tawaqucayo oo aan la jeclayn inay dhacaan lama jecla tawaquc iyo taraji farqigaa udhexeeya ataraji waa dalabu اlamri اlmaxbuub arrinta la jecel yahay dalabkeeda waay arrin la jecel yahay dalabkeeda oo la rajaynayo waay zayd masalan waa saaxiibka waxaadna jeceshahay inuu yimaado oo safar ka yimaado waad rajaynaysa markaasaad leedahay lacalla zaydan qaadimun waxaa laga yaabaa zayd inuu yahay mid soo galay oo yimid lacalladan hadda maxay noo faa'iideynay wax la jecel yahay soomaha oo la dalbanaya taraji waay markaad leedaha waxaa laga yaabaa zayd inuu yahay mid yimid imaanshihiisa waa rabtaa waana midaad rajaynayso markaa taraji bay faa'iideynaysaa amaa tawaquca waa taraqubu lmri lmakruuh arrin la dhibsanayo dhicitaankeeda aan la jeclayn oo haddana laga digtoonyaho laga baqaayo inay dhacdo tawaquca ladha lama jeclo inay dhacdo maalan zayd oo saaxiibka ah ayaa waxaa maqashay meeshii waddaduu safarka kula soo jiray ama dariiquu soo maraayay in dhibaato ay ka dhacday ama safarkii aad ku ogeyd ayaa waxaa maqashay adoo safar ku og dadkii musaafiriinta in la laayo dhibaato la gaarsiiye markaasaa waxaa leedaha lacalla zaydan haalikun waxaa laga yaabaa zayd inuu yahay mid halaagsamay muxuu ku halaagsamay yacni dhibaatadaas la soo sheegaayo waxaa suuragal in zayd ku jiro markaan ma jeceshaha inuu ku jiro oo halaagaasi uu ku dhaco ma jeclid taas maxaa la yidhaahdaa tawaquca la yidhaahda tawaquca waa waxaan la jeclayn dhicitaankoodu haddana laga baqaayo inay dhacaan ayaa loo isticmaala marka lacalla labada waa loo isticmaala wax la rajaynaayo oo la jecel yahay dhiciddooda iyo wax inay dhacaan laga yaabo oo laakiin laga baqaayo lagana cabsi qabo oo aan la jeclaysanayn inay dhacaan labadaba lacalla waa loo isticmaala waa markuu ku leeyahay litaraji waatawaquc saasaa farqigan farqigaasaana udhee wuxuu u dhexeeyaa bayna ataraji waatawaquc intaa sheikha wuxuu uga hadlay macaanida lixdan kelimadood lixdan xaraf oo inna iyo walaalaheed ah oo ka mid a nawaasikhda macaanideedu uga hadlay halkaasi waxaa noogu dhammaanaya inna iyo walaalaheed markaan soo khulaaseyno inna iyo walaalaheed horta waxay ka kooban yihiin lix waa haddaad tirisaana lixdaasi waa inna wa anna walaakina wakaana walayta walacalla soo lix maaha lixdaasi ka kooban yihiin inna iyo walaalaheed shaqada ay qabtaan waxa waaye tansibu lisma wa tarfacu lkhabara shaqadaas waa inaan mar walba xasuusanaa anuun xifdisana shaqadaasay qabtaan isimkana way nasbiyaan khabarkana way rafciyaan xagga macnaha dhammaantoodna waa xuruuf mid walbood icraabayso haddii inna iyo wa anna ay yihiin waxaad icraabayso waxaad leedahay macnahooda u raacinaysa mid walba macna u lahaa soo maa waxaad leedahay xarfu tawkiidin wa nasbin tawkiida in la faa'iideynayo labadaasi laakinna maxay maxay faa'iideynaysa istidraag waxaad leedahay xarfu istidraakin wa nasbin kaanna maxay faa'iideynaysay tashbiih waxaad leedahay xarfu tashbiihin wa nasbin layta maxay faa'iideynaysay tamani waxaad leedahay xarfu tamanin wa nasbin lacalla waxaad leedahay xarfu tarajin wa nasbin haddii tawaqucu yahana xarfu tawaquc aad dhihi kartaa xarfu tarajin wa nasb mid walba macnihii ay lahayd ayaad ku horumarinaysaa kadibna shaqadii ay qabanaysaa ku xujina wa nasbin maxaa loola jeedaa waxay nasbinaysaa isimka tansibu lisma wa tarfacu lkhabara camalkaasay qabanayaan lixdaasi marka waa isku wada xukun waa dhammaantoodna waa wada xuruuf dhammaantoodna waxay nasbiyaan isimka waxayna rafciyaan khabarka waxaan malaynaa darsigan aada u sahlan yahay wuxuuna raacayaa midka hore si fiican loo soo muraajaciyo wallahu aclam